amaha iskale ilaahaydii suuqa ay keenay si nabadgelyaa markaaba horta runtii waxaan rabaa inaan aada ugu mahadnaqo madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed saaxiibkay sheekh xasan sheekh aadan iyo dadweynaha reer koonfur galbeed soo dhoweyntii ay ka muuqatay soomaalinimo iyo wadaninimo iyo walaaltinimo intaba isugu jirtay runtii ayna soo dhoweeyeen iyo marxabayntooda iyo martigelintooda wanaagsan aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkan waa shirkii labaad aan isugu nimaadno waxaa ka horreeyey shirkii bishii oktoobar sanadkii lasoo dhaafay aan isugu tagnay magaalada kismaayo oo runtii uu ka soo baxay abuuritaanka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada shirkii labaad wayn isugu nimaadno oo waliba aan isleenahay waa u daahay runtii shirkan marka istimaatinkiisu waa shir muhiim ah waxaan is leeyahay waxyaabaha la raba in laga wada hadlo waxay daaran yihiin muhiimna u yihiin nabadgelyada dalka xoraynta dalka xasilinta dalka soomaaliya inta meeshaan joogtaahay waa intii mas-uuliyaddu ka saaray dhulka intiisa tirada badan in howlahaas dowladnimada soomaaliyeed wanaajinteeda ah in ay horseedaan kana qayb qaataan ay ugu horeyso dalka in laga xoreeyo shabaab dhul badan oo maanta soomaaliya ka mid a ayaan dadku si xor ah isugu socon karin waxaa loo baahanyaa marka in loo tashado laga howlgalo sidii dalka loo xorayn lahaa dabadeedna loo xasilin lahaa dabadeedna maamulada jira loo adkayn lahaa dabadeedna la geli lahaa dadka in loo adeego oo shaqadii dowlad ugu yaqaanay oo ahay dadka inay u adeegto in ay shirku wuxuu muhiim u yahay horusocodka dimuqrasiyadda soomaaliya sababtoo ah waxaa nahay dowladnimadeennii dhuntay doondooniddeediiba nala gashay samaynta c i c da taas micneed marka waxaa weeye waan tallaabsanaynaa si tartiib ah annagoo baranayna dimuqrasiyadda iyo doodda iyo wadahadalka shirku wuxuu muhiim u yahay federaaleynta soomaaliya nidaam baan qaadan ihahda federalism lagu cusub dad badan aqoontiisu ay ku yar tahay taas ayaana keenaysa mararka qaarkood isjiidjiidka aad idaacadaha iyo meelo badan ka maqashaan waxaa weeye waa baranaynaa dimuqrasiyaddii iyo federalismkii oo socodbara oo shaqaynayo weeye shaqanta aa maqlaysaan shirku wuxuu muhiim u yahay inaan baranno in dalka awoodkiisana la qaybsado khayraadkiisana qaybsigiisa lagu heshiiyo waxyaabaha la socda federaaleynta iyo dimuqrasiyadda ayay ka mid tahay shirku wuxuu muhiim u yahay in laga heshiiyo qaabka dowladnimo oo aanu qaadanayno the type of governance or government dowladnimada nooca aan ka rabno inaanu ku heshiino noqdana midna anfacaya annaga soomaalida anfacaya cid gaarana aan u danaynayn u danaynaya dowladnimada iyo sharafta soomaalinimada u danaynaya inuu yihi waxaan rabnaa shirka waxaa ka soo baxayahay ma aha problem maanta jira xalintiisa waxyaabaha aan ka hadlayno awood qaybsi dimuqrasiyad federalism nooc dowladnimo sidee ah dastuur noocee ah waxaasoo dhani waxay muhiim u yihiin wax wanaagsan inay naga dhexlaan jiilasha soo socda wiil wiilkii iyo intii kasii dambaysaba foundationka maanta aanu dhigno weeye waxa anfacaya iyaga waxaan rabnaa marka jilasha soo socdaa wiilashayada iyo kuwan ogayaasha u nahay inay naga dhaxlaan dowladnimo ka fiicnida maantaan haysano dhaxal wanaagsan in looga tago ayaa la rabaa taas weeye marka tan isukaaya keentay inaanu maanta isugu nimaadno baydhabo marka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood in la yidhaahdo war waa shiraya kuwii baa shiraya ya daya waa shiraya waxaa weeye waa la shirayaa sababtoo ah dee horta in la shiraa waa dastuuriba sideedaba dastuurkeena ay ku qoran tahay oo ilaa khiyaar fiican dastuur inkastoo hadda kumeelgaar aan leenahay kaa kumeelgaarka waxay ku qoran laftigeeda in la isla fahmaa fiican marka haddii aan la shiri karin maxaa loo sameynaya dowlad goboleedyada waxay fududaynaysaa shirku in dowlad goboleedyadu wax isla gartaan wax isla fahmaan waxay isla fahmeen oo ku heshiiyeen ku walaaloobeen inay la hortagaan dowladdii dhexe marka shirku wax kala kaxaynmaya waxu fududaynaya waxu soo dhaweynaya saa in loo fahmo ayaa loo baahan yahay marka waxaan u baahannaha horta sideedna inaan kornaa la rabaa we have to grow up inaan korno weynaanaa la rabaa aragti fog inaan walba ku fakarnaa rabaa yacni brismka waxa aan wax ku eegaynaahi inuu waxna anfaca yahay ayaa loo baahan yahay marka qaarkood annaga laftiga iyagu waxaan galaynaa discussion iyo deliberations waa la hadlayaa waa khidaabtamaynaa waa doodaynaa haddaan nahay dowlad goboleedyo waa dagaalamaynaa waa heshiinaynaa laakiin haddana marwalba waxaan rabaa inaan ku hayno waxa naga dhaxeeyo oo wanaagga iyo dowladnimo soomaaliyeed inaanu marwalba diiradda saarnaana laka raba laisu dhibriyaa la rabaa dhib baa jirta laakiin oo maxay tahay dhibtaasi waxaan maraynaa laba kun iyo siddeed iyo toban two thousand eighteen waxaa ka soo wareegtay markii dowlad soomaaliyeed duuntay state collapse markii super structurekii dowladnimo markuu dumay waxaa ka soo wareegtay siddeed labaatan sano gabadha ama wiilka markaas tobanka sano jiray maanta waa afartan jir wey boqolkiiba toddobaatan iyo ka badan dadka soomaaliyeed maanta waa ka yaryihiin afartan jiro waxaa dhuntay marka waxaa la ohan jiray institutional memory dowladnimada ya xusuusta maxay tartaa dowladnimo maxay tahay dowladnimo maxaa laga dheefaa maxay dhintaa institutional memorygii dadkii lahaa waa dhinteen ama waa tageen ama waa dheeraadeen waxaa laga yaaba marka dad badan sidama hadda waxay yihiin inay u fahamsan yihiin dowladnimada qaar waxaa laga yaabaa sida maanta waxay yihiin inay aaminsan yihin inay ugu badiso laakiin maaha wiilkaan u beetar sidaasi ka wanaagsan baan ahaan karnaa ka qurux badan baan ahaan karnaa ya si na anfacaysa dhammaanteedna wada anfacda ayaa loo baahan yaha marka waxaa dhacda marka maanta waxaad moodaa dowladnimada inay ku soo ururtay facebook iyo fadhikudirar dowladnimaday noqotay waxaa la iska yidhaahda ay noqdo social mediahu uu noqday waxa wax lagu cabiro waxa la isu adeegsado ya marka haddii waxna aanaan baran dowladnimadii aanaan baranin oo aqoonteeda aanaan yeelan wixii waxay yaqaaneen ay dhinteen ama dheeraadeen dabcan la yaabi mayo oo mar kasta oo xumaantu iyo shiddada aan ku dhex jirnay sivil war iyo dhibaato iyo aan muddo kusoo jira soddon sano ka badan ayaa waxay keenaysaa markaa societygu marka saas ay noqoto the society becomes rotten dadku ay qurmaan markii dhibta aad ku dhex jirta ay badato waxa wanaag inta xun baa soo kormaraysaa inta wanaagayna waa ay dulkaysaa dabcan marka waxa weeye waxaa kuu muuqanaya xumaanta unbaa kuu muuqanaysa society becomes rotten waa qurunta qurunka waxaa lagu dili karaa marka waxa weeye qorax kulul baan u baahannahay we have to kill the germs qoraxda kulul marka waxaa weeye transparency and accountability daahfurnaan baa la rabaa dowladnimo isu muuqataa la rabaa waxaan rabaa dowladda dhexe waxa ay qabanayso iyo waxa ay tarayso iyo waxay ku mashquulsan tahay inaan anigu ogahay kuna kalsoonaa la rabaa sidoo kale dowladda waxaa laga rabaa waxay u baahan tahay waxa aan qabanayno dowlad goboleed haddaan nahay iyo waxaan ku mashquulsannahay wixii sax ahay inay tahay in iyaga u muuqataa la rabaa waana isu muuqanaa muraayad baa la rabaa taas marka waxay keenaysaa marka mutual understanding in la isfahmo iyo in la is-aaminay keenaysaa marka waxa aan isugu nimid halkaa waa intaa weeye aad iyo aad ayaan u rajaynaya anugu runtii waxaa ii muuqda markaan eego meeshii aan ka nimid sagaashan iyo kowdii iyo meesha maanta aan marayno waktigu ha dheeraado laakiin am very hopeful waxaa wanaag badan baa ii muuqda down the road waa waddadaa dheer gadaasheeda iftiin fiican baa ka baxaya wanaag badan baa ayaana noo muuqda marka annagu waxaan aaminsannahay haddaan dowlad goboleedyada nahay in dowladda geesaha laga soo dhiso ya guriga geesaha inta laga soo dhiso in dhexda la isugu yimaado dhexduna siday si ay u adkaato the center to be strong dhexdu si ay u adkaato waa inay difaaceeda geesaha xoojisaa ya dhexdu si ay u adkaato difaaceedu waa annaga difaaca geesaha in la xoojisaa la raba in la wiiqa looma baahno runtu taa wey aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayaa mar labaad soo dhowaynta aad iyo aan uga mahadnaqayaa idinkana kasoo qaybgalkiinna dhammaantiin anuu hadda aan kala sheegsheegi karinin waa macadsantihiin shirkuna waa inoo furanyahy aad waa macadsantihiin